kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka mar kale kulanti wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka qodobada aan saaka ku soo qaadan doonno waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni kulan ayuu la qaatay danajiraha soomaaliya u qaabilsan midowda yurub mashaariic horumarineed oo laga fulinaya puntland ayay ka wada hadleen xogo ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan haddii allah awoodala laga helo waxaa qayb ka noqonaya maamulka hirshabeelle oo caddaystay fadhiidinimadiisa kuna faanay inta ay jireen keliya inay ku guulaysteen dhismaha gole deegaan oo aan xitaa degmooyinka hirshabeelle oo dhan laga wada dhisin barnaamijka ayaad kugu soo gudbin doonaa wasiirka arrimaha gudaha oo arrimahaasi ku faanaya islamarkaasina ka hadlaya qodobada kale ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya lixdan oday oo ka tirsan odayaasha dhaqanka ee al-shabaab ugu tegay cafis dalabka waxaa la soo warinayaa in dowladda soomaaliya ay xabsi ku yaalla magaalada muqdisho en ku xirtay lagana kaxeeyey gobolka shabeellada dhexe oo halkaasi laga qabtay odayaasha xogo ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwo kale xubinta xiisaha badneeda kalamaan gabangabadana waxaad maqli doontaan waaheysta gunaanadka barnaamijka qaybaha dambe ayaa dhegaysan doontaan ee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulanti wanaagsan waa isniin taarikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sagaalada ee sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka aynu ku bilowna barnaamijka falanaqaynta wararka dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in magaalada muqdisho ay ku xiratay ku dhowaada lixdan oday dhaqameed oo laga qabtay gobolka shabeellada dhexe kadib markii cafis dalab ahaan ay ugu tageen al-shabaab dowladda ayaa horey u sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto odayaasha cafiska u doontay al-shabaab islamarkaasina u tegay deegaanadooda si ay halkaasi cafis ugu doontaan odayaashan ayaana ahaa kuwii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya odayaasha waxaa laga wareejiyey xabsi ku yaala gobolka shabeellada dhexe oo horey loogu xiray ilaa iyo shan iyo toban cisho ayaana la sheegay inay u dhexeeyaan xabsiyada muqdisho iyo sidoo kale midka shabeellada dhexe oo ay xiran yihiin qaar ka mid a waxgaradka gobolka shabeellada dhexe ayaa u tegay magaalada muqdisho ee caasimada dalka sida odayaashaasi loo sii deyn lahaa hase yeeshee ilaa iyo hadda kuma aysan guulaysanin in odayaashaasi laga soo saaro gacanta dowladda federaalk soomaaliya oo iyadu ku adkaysanaysa inay sharci u degsan marsiin doonto ciddii u tagta al-shabaabna uu sharci uga yaallo qaybihii hore ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaa dhegaysanaysaan markan dhinaca iyo waxaynu aadaynaa hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda waa wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle inta uu jiray uu ku guulaystay qabashada amaba ka shaqaynta keliya gole deegaan hase ahaatee aysan jirin wax kale oo ilaa iyo hadda qabtay oo cad sida fadhiidnimada horey loogu tilmaamay wax ka qabashada golaha deegaanka ayuu sheegay inay tahay guusha ugu weyn ee maamul goboleeduu gaaro waxaa badan oo meelo badan laga yidhaahdo hirshabeelle waa fadhiid ma shaqayso wax ma qabato horukac ma leh waxaan hadda idiin sheegay wasaaradda arrimaha gudaha magac la yidhaahdo wasaaradda arrimo guda waxaa lagu dhawaaqay labaatankii februari laba kun iyo toddobiyo tobanki waxaan hadda halkan ka caddaynaynay laba sano iyo bar iyagoo jooga in ay golo deegaan dhista waxaan rabaa waddankan annagu aan joogno laba sano iyo bar wasaarad jirto ee golo deegaan dhista ma la keeni karaa abadan la heli maa ma jirto shan sano lix sano toddoba sano igoo sii maraysa waxba weli dhisa arrintaas marka waxaa waaye hirshabeelle waa socotaa waa shaqaynee shaqo la qabta midda ugu faa'iido badan oo maamul goboleed uu qabanaayo jid carro laguugu shubay iyo wax kastay iska dhaaf waxaa ugu qiimo badan golo deegaan oo dadku ay doorteen oo haddii dowladdu dhacda taagnaanaya oo haddii wax kasta dhaca hirshabeelle kala tagtajaraaya oo biri subaxdii sidooda isu sii dooranaya la qaba laha wax ugu qiimo badan waa intaas insha allahu tacaala haddana waa soconnaa garabaan idinkaga rabnaa jawharaan u soconnaa waxaan u soconnaa balcodaan u soconnaa beledweynaan u soconnaa buulaburtaan u soconnaa weliba meesha la yidhaahdo jawhar iyo beledweyne waxay taagan yihiin awood qaybsi intii ayaan dhawood warshiiq maalintaan imaanaynay buseshinkay joogtay labadooruba taagan yihiin haddii ilaahay fududeeyo waa daqiiqado meesha la yidhaahdo warshiikh meesha la yidhaahdo ishaag balcad haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan isku ogeyna qolan ku ballaansanayn in assessment brio shaniyo toban ah laga soo samaynaayo haddii ay dhici weydo oo laga samayn waayo bisha soddonkeera ka suko qolo kalaan siinayna waana laga shaqayna hadii ilaha yidhahdo marka waxaan rabnaa in aad raalli ahaatiin wakhtiga waa idinku dheereeyey xoogo howla ahna waa noo dhiman yihiin intaas kadib waxaan rabaa waxaan beryahan ku howlanayn oo aan ku mashquulsanayn dhibaatada daahday ee ma aragtay dhinaca cadale arrintaas waxaan rabnaa in dib heshiisiin laga sameeyo madaxweyne ku-xigeenka u taagan asagaa fadhiisanayo beryahan howsha asagaa waday aniga maandeedkayga kama mid ahan laakiin maadaama wasiiru dowlihi uu joogo sidaas ayaa maaragtay anugu geesiyaaba ahoo aan arrinta aan u sheegaa marka waxaan rabaa inaan idiin sheego akhyaartu inay u diyaargarowdo sidii dib u heshiisiintaas gacan looga geysan lahaa barnaamijkeennu wuxuu ahaa iyadoo wax noo bilaaban yihiin birritoo ahada inaan aadno laakiin hadda musiibadan dhacday iyo akhyaartii oo is-araggeeri ou yaraaday oo insha allahu tacaala dhinaca puntland haddaynu eegno madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu la kulmay danijiraha u qaabilsan soomaaliya ee midowda yurub nicolos barlanka martines waxayna ka wada hadleen arrimo mashaariic horumarineed oo laga fulinaya qaybo ka mid a puntland goobaha laga fulinayo mashaariicdan waxaa ka mid ah ee barlaanka martines uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiya badan midooda yurub uu wax uga qaban doono dhismaha wadada magaalada gaalkacyo wixii kulankaasi looga hadalay waxaa markii uu soo gabagaboobay ka warbixeeyey afayeenka madaxtooyada puntland dabaraani madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxa uu kulan la qaatay ergeyga midooda yurub u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador nicolas martines kulanka uu goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash waxaa looga hadlay mashaariicda midooda yurub uu ka hirgeliyey kana wado puntland waxaana si aadan looga hadlay arintaa wadada gaalkacyo oo midooda yurub uu sheegay in arintaasi dhaqso wax ka qaban doonaan uu sheegay ergeygu sidii loo dhamaystiri lahaa wadadaasina ay dhaqso uga shaqayn doonaan arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ah arrimaha maalgashiga ee puntland maadaama uu ergeyga midooda yurub ee arrimaha soomaaliya nicolas martines uu ka soo qayb galay shirka maalgashiga puntland ee furay madaxweyne deni waxa uu sheegay ergeygaasi in ay muhim tahay in adduunka la tuso fursadaha maalgashi ee yaalla puntland waxa uu bogaadiyo dadaalka amni iyo horumarin ee puntland ay samaysay waxaana uu sheegay in taasi ay mudan tahay in lagu dhiirigeliyo cid kasta oo maalgashanaysa in puntland ay timaado oo maalgashato tusto maalgashiga dowladiisa iyo horumarka puntland mudane siciid cabdulaahi deni shirka waxaa ka qayb galay madax kala duwan iyo weliba mas-uuliyiinta shirkado u yimi halkan inay ka arkaan maalgashiga iyo fursadaha maalgashiga ee ka jira kuwaas oo ka yimi wadamo kala duwan oo ta halkan si wanaagsan loogu soo dhoweeyey aadna u bogaadiyey dadaalka horumarka leh ee ay samaysay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo in ay tahay muhim in adduunka la tuso fursadaha maalgashi ee ka jira puntland waa tahay saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka ayaa dhegaysanaysaan qaybihii dambe waan isla soo gaarnaa markaan xubintii kalamaan
waxaan idin idhi waxaan idin idhi hoggaad shalay ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weyde hadba dabin idiin dhigan nacabkiinnu soo dumay inaad dalaq tidhaahdaan ma dabeecaddeenna marna ruuxdanaysta inaad daba ordaysaan miyaydnaan ka daalayn warheeleed muddo badan baan lunsanay inay aan ku darsada ee waxaan odhan lahaa soomaalahay dubaaq iyo caqliga eebba nugu daabay dabka wuxuu ka qaataa qalbiga lagana daaraaye haddii uusan doorsoon ku dhicin maba dambaawneyne subaxdaa in dagaal uma galleen doonis kibiseede daw layska maro muu noqdeen degolka keennaa
gabalkan geelleeha safati lankilangobayohayo gobaykunkasawna walalikii haysudu walka beddel gabay maxaad ka taqaan raggaani murti la yaqaanay ku hadleen ayay hor badanaa geela si raacdee miya war waxaa la yidhi qofkaan haysan damaanad ama dawlad lahaynoo qaran daafaca waaya dembi duul kala geystaa dusha looga raraa misna loo deldalaa war xaaladda galmudug waa soo dhammaan rabtaa mar dhowna madaxweyne cusba yeela rabtaaye ee isdeji warnimada waxaa la yidhi mas-uul lagu dhoobay canaab dhumuc weyn le dadkana u dhaxeeya inuu dhan u eexdo amuse dhammaanba dhaqaalihii yaallay ka buuxsado dhiilo kollay dhaqankeennu sidaa dhigi mayna cidmaa laga dheegtay yaa oge askari dhulka hooyo dhurwaayada boobe ka dhowr lagu waanshay dhufaysna la joojiyey inuu dhadhan raaco midkii wax u dhiibo dhaqso uga wareego kollay dhaqankeennu sidaa dhigi war maylaray dhuuridhulkiyo roogdo dhogortiis leta askariga hobu dhufeeskale kahilmaame inoo dhabigeedaska marmay ka dhoore warnimayo hayaaraysaniina aadanaysaa gabalkiisa waa dhaalley war maanta gobayga four bint five maa lagu qaybinay war godkaaga biyo kuugu gale weligay gobay ma maqale mas-uulka abwaan carays sheegayey iyo rida isnuugtaa isu macallina war abwaa ma taqaanta aan wax isku nahni warnimayo waxaa hore loo yidhi carrigoo barwaaqaa cuudkiina uu dhalay oon carruurta oyda aana looga soo helin bal cibaaradaa sheeg horaa loo yidhi yaa furi kara xujadaas war ayeeye ka raali ahaada cayuus ayay cunaysa haddii aad gabaygeeda ka fahmi weyseene war ayeeye may siinartay hilli irka hadeeyey hoolana aana likuwaayi sheega wa siinarti ana may baahmaleeyay mas'uulkii hatili sheegay inuu erin jenuugi anigu soomaalida la yaabay xilliga barwaaqada ilaahay roobka siiyo webigii baa nugu fatahay roobka baahagu oo korna male ayay ku cawaadaan xilliga jiidaalkana abaaraana haysa biyalaalaan dhacday wax lacaaba malaa yidhahdaan marka meel u roon lama yaqaano dadkaas luquu sheegaysa wey ayaga dhan war waa la yaqaan sida u roon hadday fahmaan biyaha inay weelaystaan wakhtiga ay ka cabanayaana ka dhiman warnamiyow lankun waalanya biyi weelgaada waa haysane una war xuseen cabdi xalan wasiirkii hore maaliyadda malaaca cusub oo soo sameeyey wargabay cusub oo soo sameeyey wuxuuna yidhi madaxweyne maankiisu hagowaa horu haraye in quwadana haysto jiraan loo habrado maanta ma halmaansan tahay waaqaca caawa ka hor yaalla wilaaw ana gawaykaas eedaan fahmi fogi dhimidi lankifafaaliyaw fogigii noola fafaanjay gabayleere warorta xuseen gabagiisa wuxuu ka bilaabay madaxweyne maankiisu hago madaxweynenimaduna mar haddaysan maamuus lahayn wax macnaa ma leh waxaan maqloo aad uga carooday madaxweynihii hore cali mahdi maxamed inuu waddada mari waayo ciidan ka celiyeen madawiinaga fahad yaasin anweerdhoa la eray maya kala wareegaa la yidhi war adinka laftiinnu kala wareegaya warka naga dhegaysta kadibna in madaxweyne farmaajo u yeeray madaxweyne cali mahdi oo la kulmay kadibna uu ku maslaxeeyey aydhi kaara lagu siinayaa mudane madaxweyne hadda kadib wadda lagaa celi maayo cali mahdina kaaraad magaalada muqdisho ku maraysaa ay u cuntami weyso oo uu ka carooday war madawiinaga inoo reedyay kurburoog waddanka qabsati maog ma aha war arrinkaanu ma cusba hadda ka horba madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ayaa gurigiisa inta ciidan loo diray ayay soo baareen kadibna madaxweynihii xilligaas cabdulaahi yuusuf ayaa cabdiqaasin la hadlay wuxuu yidhi haddii madaxweynihii hore la xurmayn waayo midka dambena xurmo ku joogi maayo warwar ma haysiine madaxda hadda joogto warkaas ma qoraan ee edhikaarkaa muhiim ah war hadda ka hor markii madaxweyne maxamed siyaad bare dalka afgembiga ku qabsaday madaxweynihii ka horreeyey aadal cadde waa soo xidhay marka maayadaa dhib leh weligeeda madaxweyne madaxweyne ka horreey ugu qaldami jiray warnimaya waxaan idin leeyahay soomaalihay daraad iyo haddaba daawadaa tahaye haddii aad damiir leedihiin ama dubaaq fiican muddo dheer dheer dheer halkan daadsannaha kuma andhaahneen qof walba uu damiirkaaga furo diiraddana qaado kala dooro dadweynaha kanixe ama daryeel geyso kala dooro nabaddaahirtiyo dirirta joogtowda ayuu yidhi warwar ma haysiin addisababa waxaa lagu qabtay shir wasiirrada maaliyadda maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeyey waxaana looga hadlayey barnaamijkii dayn cafinta laakiinse waxaa la yaab lahayd wasiirka maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalinleh inuu ka qayb galay iyo wafdigiisu warka ismaaciil waa tii hawada iyo dhulka iyo cirka iyo badda laga xidheeyey xaggou maray war wasiirka aydhikaara ku gudbay warwalmooshidiinima gefi meylkasti rooga dadku walshal hawiloo haya war beenta naga daaya cabdirashiidana wasiirka amniga jubbaland wuu xihan yahay yaa beenta naga daa cabdirashiid jire qalin lama xirree shirka wasiirrada maaliyadda ee soo socdana kismaanyaaba lagu qabanayaabaa la yidhi reed ay madawiini ka eh maandhow haddii kismaayo lagu shiraayo hawada ma loo furaaya war shirka wasiirrada maaliyadda oo sheegaysiin siciid siyaadba waa ka qayb galay wasiirka maaliyadda galmudug oo maxaa faa weli madaxweynaha war meesha shirka maalgashiga uu ka furmay waa buntland waxaana shirka furay madaxweyne deni wuxuuna yidhi cid kasta oo hanti haysataa buntland waa maalgashan kartaa boowe puntland aa hormarta warwar ma haysiine wariye xuseen cabdullaahi wuxuu waayay axmed madoobe si uu waraysto markaasba wuxuu yidhi mudane ii waran wuxuu ugu jawaabay madaxweyne warkaaga ka bilaabo taleefonkiina wuu ku damiyey kadib wuxuu waayay cabdirashiid xidig wuxuu yidhi xildhibaan soo dhowow aan ka waraysanno xaaladaha jubbaland wuxuu yidhi war ma hayside madaxweynaha jubbaland baahay marka hore soo oga wuuna ku damiyey kadib wuxuu waayay seeraar wuxuu yidhi siyaasiyiinta baad ka mid tahaye bal xaaladaha jubbaland ka waran isagiina wuxuu yidhi siyaasi waa laga tegey madaxweyne baan ahaye ee iga raalli ahaa wuuna ku damiyey warnimayow may maqlaysaan horta soomaalida madaxweynayaasha waa bateene qof walbaa waxuu rabaa madaxweyne u ah haddaba madaxweynehaygaan laba ka tuurayaa iga dhegaysta madaxweyne qaadow aad baan ku qadariyaaye qaniyada markan kula helaan qoondhan jabiyaaye wargabaygu saas maahan dhegayso naag waliba ninkii ay rabtay nacam tidhaahdaaye midkii ay nacdana jeerba waa nacladaysaa war bajaajsoo tuur maaluudha abwan war dhacdo dhacday rabtay ka dhacdaa idiin sheegaya dhegaysta ciidamadii beledweyne ee odayaasha hor taagnaayeen taliyihii saaka ayuu ka haystay wuxuuna yidhi odayga hor istaaga garaadaha garbaha isaaro waa inuu iga dejiyaa marka hore haddii kale asigaan go'a iyo koofida ka dejinaya ayo cimaamaddaba war taliyaha markuu ciidanka u qudbaynaya wuxuu yidhi haddaad qaran tihiin dawladda ku dabafeela haddaad qabiil tihiin hadda kala dareera oo odayaashii afkoodoo qallalan maa laga tegay odayaalka hortiba onog yoon dhalneen talii fadaayen koofiyo saliid badlegaada war odayaashu xildhibaanada ay soo xuri jireene goormay ciidanka u gudbeen war habeen dhowaad waxaa isgalay wasiir doob yare iyo ugaas xasan war tuur yare maalin dhowayti oroosu balilahay amee doob nagadi hatana war heedha weligiisuu doob ahay anugu naaguma dhisina warkayga naga dhegaysaniyo doob yare wuxuu yidhi ugaasku hadduusan raalligelin ka bixinin warkii uu sheegay ugaasnimo ma oqoonsanayna waan ka xayuubinaynaa oo dagaal oogaan u beddeli doonnaa xilkiisa lama maroodi meeshay ku dagaalanto cooskaa ku dhammaadee maa la laga joogo war maanta dardaaran badan aduqdu ma dhimanaysaa warnimayo waxaan maqlay xildhibaanna qaylinayo dhahaya ciidankiina ilaalinayey taliyaha milatariga naga qaatay marka waxaan la yaabanahay ma xildhibaanno u qalma inuu milatari ilaaliyaan leennahay war xildhibaanada in boolisku ilaaliyay ahayde milatarigu dalkay cadow ka ilaalshaane ma gudahay amnigiisa shaqa ku leeyihin war xildhibaannimo ay xaal qaada miyayna maqli jirin xilkoodii waa gabeene maxaa laga ilaalinayaa war xasaanad la ilaali baan ku yidhi war ciidanka dawlada oo buwaayaan ilmadeerti oo muwaayaan oo baalgamuunde war dagaalkii kenya ayaa la suuqnimo iyo naflacaarinimo isu bedelay babadii ay kalluun ka doonteen war intaan badda ku kala baxayn hal kalluun kama baxsan karto war dagaalka kenya ayaan taanbaxidiyaha hoostoodu ahaayeen ma wax kalaa ku soo kordhay war waxay dhaheen safaaraddii soomaalida lacag ku leennahay waxayna dhaheen ninkii yadee safaaradda lagu jir dilay war waxaa hore loo yidhi ninkii dagaalkaaga rabo boodkaaga u qoryaystaa war maamaadinku kudheeloy aanala kebere gobsoy kalaan hakiinko tooleerey war saas ma ahaane ninkii dagaalkaada raabo tooradaada iga celiyo ku yidha warwarkaana dhexgelinina sabitasan wuxuu yidhi kenya waa qaldantahay safaaraddu saldhig maaha dadna laguma xidho lagumana jir dilo war safaaraddeenna ma qunsuliyadii sacuudiga turkiga moodeen ayaa dadka lagu qalin jiray warwar ma haysiine sacuudiga waa la gubay ceelasha shidaalka hadda xuutiyiintii waa soo xoogaysteen war meelo la duqeeyo gornyoolay oo shacabka la kaleey war qoryoolayna maxuutiyiina duqoy war hadda xagjir iyo xuuti xaggee u kala wadaa shabaab iyo shiica maxay kala yihiin war sharmashal yar shibnooyara niminyow ma iweelo gorta wirha wir nabadgelyada ilaalsho
way mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan intaas ayuuna ku dhan yahay barnaamijka falanqaynta wararka tan iyo kulanti dambe heesta gunaanadka barnaamijka nabad ahaada
Yeah. gabiyooceel igelisee argubtoo jacayl gudfurtee agaba gabiyooceel igelisee gadmayo daradaha oohayo olole dadmayo daradaha oohayo olole guryo samalahayo gestirona lahayo guryo sama lahayo gestirona lahayo قبسمي وحقعنيا إن لبكيانو سفكرتا نغني سفكرتا نغني قبسمي وحقعنيا إن لبكيانو سفكرتا نغني سفكرتا نغني